إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo xasmin ah ayaa xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay ku qaadeen saldhig ay ku sugan yihiin askarta jubbaland kaa oo ku yaala degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxay ka kala dhaceen gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose mid ka mid a dheergarabka soomaaliyeed ayaa waxa uu bogaadiyey ciidamada dagaalka kula jira shisheeyaha ee dalka kusoo duulay iyo weliba dhinacyada la safan amaba garabka siinaya weerar culus oo lagu dilay agaasimihii idaacadda ku hadasha afka dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho maxkamadda radul madaalim ee wilaayada banaadir ayaa waxay kala xukuntay dad dhul isku haystay mar kale waxaa magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysata laga iclaamiyey in berri la tukado salaad roobdoon ah weerar ciidamo yuhuud ah waxyeello lagu gaarsiiyey ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow masjidka barakaysan ee al aqsa inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal xoogan oo xasmina ayaa xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay ku qadeen saldhig ay ku sugan yihiin askarta jubbaland kaasoo ku yaala magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose warka iyo war kale oo la xiriira weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye oo ka kala dhacay gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeenkii xalay lasoo dhaafay waxa ay gobolada jubbada hoose banaadir iyo shabeellaha hoose ka fuliyeen weerar isugu jira qaraxyo iyo dagaalo toos ah oo lala egtay askarta dowladda federaalka maamulka jubbaland iyo sidoo kale ciidamada shisheeyaha ee garabka u ah haddaan ku bilowno gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada dhobley waxaa ka dhacay weerar cagmarin ah oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig dhobley ay ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaan qaybtooda nabad sugidda saqdii dhexe ee xalay ayuu dagaal ka dhacay waxayna dadka deegaanka ku baraarugeen jugta rasaas culus oo laga maqlayay dhanka saldhigga uu dagaalka ka socday muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa laga dheehanayay baaxadda dagaalka ka socday magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose faahfaahinna dheeraada oo ku aadan dagaalkaas ilaa iyo hadda lama helin sababo la xidhiira isgaarsiinta deegaanka oo jaran balse xogo si hoose loo soo dusiyey ayaa tibaaxaya in weerarka oo cagmarin ahaa khasaare culus lagu gaarsiiyey askarta maamulka jubbaland waxaa lagu soo waramayaa in gaadiid lagu dhex gubay xerada sidoo kalena mujaahidiinta ay soo qanimaysteen hub iyo sidoo kale agab milatari oo laga qaatay ciidamada maamulka jubbaland wixii tafaasiil ahee ku aadan dagaalka ka dhacaya magaalada dhobley wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay qanax la beegsadeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen askarta farmaajo kontaroolka la weeraray waxa uu ku yaalaa agaarka cisbitaal keysanay ee degmada kaaraan waxaa weerarkan ku dhaawacmay askari ka tirsanaa ciidamada la beegsaday isla banaadir waxa ay xalay shabaabulmujaahidiin qarax ku weerareen isbaaro ciidamada dowladda u tiilay inta u dhexaysa xerada maslax iyo xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu soo waramayaa in weerar kala duwan lagu qaaday askarta shisheeyaha waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa deegaanka danow ee gobolkaas ayaa weerarka lagu qaaday waxaana ku sugnaa ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwada kasoo duulay dalka yuganda sidoo kale shabeellaha hoose waxa ay shabaabulmujaahidiin xalay weerar ku qaadeen dhowr fariisinna oo ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen magaalada janaale iyo sidoo kale deegaanka ceelasha biyaha weerarada ka kala dhacay gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ayaa waxauu ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay weerar kamiin ah oo ka dhacay deegaanka kulbiyow ee gobolkaas lagu dilay ku dhowaad toban askari oo kenyaati ah weerar lagu dilay agaasimihii idaacadda ku hadasha afka dowladda federaalka ee raadiyo muqdisho ayaa ka dhacay magaalada muqdisho qarax weyn oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaa lala beegsaday madax ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah agaasimihii raadiyo muqdisho oo ku hadla afka dowladda federaalka cabdicasiis maxamuud guuleed afrika ayaa ku dhintay qaraxa sida ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka ah qarax ayaa wuxuu ka dhacay agaarka daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho oo ah goob aad loo ilaaliyo wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah cismaan abuukar dubbe oo aad u murugaysan ayaa waxa uu soo fariistay telefishinka dowladda federaalka ah waxa uu ka tacsiyeeyey geerida ku timid ama bedilka loo geystay ee cabdicasiis afrika caawa wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudboonaatay geeri naxdin badan waxaa qarax lagu dilay ay soo maleegeen cadowgu agaasimihii rediyo muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed cabdicasiis afrika waxaa sidoo kale dhaawaca oo dhaawac ka soo gaadhay qaraxaas agaasimihii t v-ga qaranka sharmaarke maxamed warsame waa geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh anigoo ku hadlaya afka xukuumadda afka madaxweynaha iyo afka ra-iisul wasaaraha waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro qoyskiisii qaraabadiisii asxaabtiisii ehelkiisii bahda warbaahinta qaranka iyo warbaahinta guud ee soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi cabdicasiis afrika taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhacdadan faahfaahin muhiim ah ka bixiyey waxaanu ka hadlay ujeeddada weerarka ay u fuliyeen war ka soo baxay taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu yidhi mujaahidiintu waxay caawa fiidkii fuliyeen weerar ka dhacay magaalada muqdisho weerarkaasi oo ahaa camaliyad istishaadi ah waxaana lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo uu ka mid yahay murtad lagu magacaabo cabdicasiis afrika taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay sheegeen in muddo ay ku raajoogeen cabdicasiis afrika asigoo loo heystay bay yidhaahdeen dembiyo dhowr ah oo uu ka galay islaamka iyo inuu ku lug lahaa dila loo geystay rag mujaahidiin ah sidoo kale bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu yidhi mujaahidiinta ayaa ilaahay mahadiis ugu dambayntii waxa ay soo afjareen nolosha cabdicasiis afrika waxaana dilkiisu uu aargud u yahay dhammaanba raggii mujaahidiinta ahaa ee uu ka dambeeyey amaba uu ku lug lahaa dilalkooda raggaas oo uu ka mid ahaa allaha shahaadadiisa ha ka aqbalee xasan xanafi xaaji ugu dambayntiina taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa diray goodis far waaweyn ku qoran waxaana lagu yiri mujaahidiintu waa rag aan aanadooda ilaawin waxay mar kale u caddaynayaan cid walba oo cadow ku ah islaamka iyo muslimiinta inaanay sinaba uga baxsan doonin ciqaabta mujaahidiinta cid walba oo af amaba adin kula dagaalamta mujaahidiinta ha dhowaato ama ha dheeraatee waxaa jiri doonta maalin ay dhedhemin doonto xanuunka geerida iyo midhaha qaraar ee ay beeratay gacanta dheer ee mujaahidiintuna way soo qaban doontaa insha allah ayaa lagu soo gebagabeeyey warka xarakada shabaabul mujaahidiin cabdicasiis maxamuud guuleed africa oo ah ninka la dilay ayaa raadii muqdisho wuxuu ku biiray laba kun iyo sagaalkii xilligaas ilaa iyo iminkana afka ayuu kula dagaalamayey xarakada shabaabul mujaahidiin wuxuu si aad uga soo horjeeday in soomaaliya shareecada islaamka lagu xukumo wuxuu aad u garab taagnaa ciidamada shisheeye ee caddaanka iyo madowgaba leh waayadii hore marar qaar wuxuu ka soo hadli jiray furumaha dagaalka ka hor intaanu jiisaabin kadib markii dowladda federaalka qudheedu ay dhaawacday afrika ayaa markaasi kadib dibadda waxaa loogu qaaday arrimo caafimaad oo uu muddo ku maqnaa kadib waa uu soo laabtay iminkana wuxuu ahaa agaasimaha raadiyo muqdisho argagax xoogle ayaa soo wajahay iminka wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaanba dowladda federaalka ah kadib dilka cabdicasiis maxamuud guuleed afrika mid ka mid a indheergaradka soomaaliyeed ayaa waxa uu bogaadiyey ciidamada dagaalka kula jira shisheeyaha soo duulay iyo dhinacyada la safan amaba garabka siinaya xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya mid ka mid a nabaddoonnada soomaaliyeed ayaa bogaadiyey howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab nabadoon cabdikariim muuse casir ayaa ammaanay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furumaha dagaalka ee shisheeyaha lagala horjeedo
waxaan faraha horta marka ugu horreysa waa u ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatulfirdows alaclaa ha ka waraabiyo ducadaas subxaanahu wa tacaala uun baan ugu qaybsannahay insha allahu tacaala wixii aan qaban karno kalena waa qabanaynaa marka raggaasi haddee rag wax lagu miihaali kara waxawahay ma badnaan isleeyahay maanta meheer waxay joogaan ilaahay naftooda ilaahay ka gateen oo annaguna nolosha aan noolnahay iyo nicmada iyo barwaaqada iyo magaalooyinka aan ku noolnahoon oon caruurtayna iyo haweenkayna la joogno oo aan iska leersanayno meelahayna fadhakudarirada iyo waxa wadno ilaahay baa sabab uga dhigay ayagaa derbi nagu wareegsan xayndaab ilaahay nagu wareejiye waaye oo meel walba taagan oo naftooda u quura ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka inay u diriraan sidoo kale nabadoonka ayaa ugu baaqay ciidamada mujaahidiinta inay sabraan islamarkaana howlgalladooda sii xoojiyaan hadda raggaas waxaan leenahay wa la istishadiye loo isu diro waxa ugu weyn waa ducadee waa u ducaynaynaa marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu saban uga dhigan raggaas xawahay qoryaha qaatay oo ilaahay dartiis u qaaday nicmadaas oo ilaahayna siiyana ilaahay ha noo kordhiyo ilaahay inuu jannadiisa ka waraabiyo cadowga ay la dagriraayaanna ilaahay u sakhiro oo weliba kuwa ugu sharta badan ilaahay mardhow gacanta u soo geliyo insha allahu tacaala shayaadiintaas waxaana leeyahay adeerayaalow dadaala dadaalka aad wadiin ilaahay subxaanahu wa tacaala midow ka raalliyahay weeye sii dadaala annaguna ducada iyo khayrkaan idinla garab taagannahay allahana idin fududeeyo intaas ayaan dhihi lahay mujaahidiinta qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa marar badan bogaadiyey howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya
maxkamadda raddal madaalim ee wilaayada banaadir ayaa kala xukuntay dad dhul isku haystay maxamed daahir ayaa warkan faahfaahinaya maxkamadda islaamiga ah radulmadaalim ee wilaayada banaadir ayaa xukunno sharci ah ka gaartay dhulal iyo guryo ay isku haysteen dad badan kuwaas oo ku yaala muqdisho iyo duleedyadeeda maxkamaddu waxa ay dhowaan riday xukunno gaaraya ilaa iyo kow iyo toban xukun kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose goobta uu xukunka ka dhacayay waxaa soo xaadiray oo ku sugnaa dadkii dacwadaha isku haystay iyo dad marti sharaf ah oo ay ku jireen culummada diinta islaamka jawiga goobta uu xukunka ka dhacayay waxa ay ahayd mid aad u qurux badan iyadoo si wanaagsan loo dhagaysanayay dacwada habeenkii xalay ahaa barnaamijka dhuuxa waxaan ku soo qaadannay qaybta koowaad dhagaysiga dacwad ka dhexaysay cabdi colow macalim daa'uud colow macalim iyo saliid macalim shirow maxkamadda radulmadaalim ayaa waxaa dacwad keensaday cabdi colow macalim iyo daa'uud colow macalim iyagoo dacwaynaya saliid macalim shirow qaadiga xukunka dhagaysanayay ayaana goobta ka akhriyey faahfaahin ku saabsan dacwadaasi kadib markii reer macallin shirow ay qaybsadeen dhaxalkii ay ka dhaxleen aabbahood macallin shirow ayaa waxaa saliid macallin shirow ka iibsannay kar ama qayb dhul ah oo ay ka heshay goobkii aabbaheed uga tegay carruurtiisa oo iyaduna ay ka mid tahay kuna yaalla rati weyne waxaana uga iibsannay lacag dhan labaatan iyo sagaal kun oo dollar dhammaan lacagtaas waan siinay wax xaggeenna uga dhimanna ma jirin kadibna dhulkii isaga ahaa oo aan ka gadannay ayay nagu haysataa dhulkaas isaga ah dukumiintiyadiisa iyo caddaymihiisa gacanta ayay noogu jiraan haddaba waxaan maxkamadda ka codsanaynaa inayna kala xukunto maadaama aan muddo dheer ishaysannay maxkamadda ayaa intaasi kadib cabdi colow macalim weydiisay inuu la yimaado markhaatiyaal waxaana uu goobta la yimid ilaa iyo siddeed qof oo markhaatiyaal ah kuwaas oo si weyn loo dhagaystay waxaana markhaatiyaashaasi marka loo eegay shuruudda laga rabo markhaatiyaasha goobta ku ansaxay saddex ruux oo ka mid a markhaatiyaasha ula yimid cabdi colow macalim kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudaciga cabdi colow macalin markhaati beecaas goobjoog ka ahaa inuu heli karo wuxuuna keenay siddeed markhaati muddada ay socotay dhegaysiga dacwaddan ayaa maxkamadda islaamiga ah waxa ay mudacalehiyadda weydiisay inay haysato markhaati balse lama iman wax markhaati ah kadibna maxkamadda ayaa riday xukunkan intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwaddii mudaciyaasha iyo jawaabtii mudacalehiyadda kadibna ay markhaatiyaal u dirtay labada dhinac mudacalehiyadduna ay ku jawaabtay wax markhaatiya ma haayo mudaciguna ay u ansaxeen saddex markhaati maxkamaddu waxay xukuntay sida tan kow in iibkaasi uu yahay mid ansax ah kuna ansaxay dhulkii ay dhaxalka u heshay dhammaantiis labo dhulkaas waxay u xukuntay reer colow macallin shirow waxayna ka xukuntay saliid macallin shirow xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati ugu dambayntii madasha waxaa laga akhriyey maraajicda loo cugsaday xukunkan islaamiga ah maraajicda loo cugsaday suuratulbaqara aayadda laba boqol siddeetan iyo labo iyo kitaabka najmulwahaaj fi sharxi minhaaj mujalladka afaraad safxada laba boqol toban iyo sideed iyo muqni muxtaaj mujalladka labaad safxada shan boqol iyo sideed si kastaba ha aatee xukuno kale oo maxkamaddu ay riday ayaan habeenadaas soo aadan idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijka dhuuxa tan iyo markii maxkamadda radulmadaalim la aas-aasay waxaa u soo cadaalad doontay dad badan oo qaarkood ay ku nool yihiin dalka dibaddiisa waxaana ay riday xukunno kala duwan kuwaas oo ay ku qanceen in badan oo ka mid ah dadkii u soo cadaalad doontay maxkamadda mar kale ayaa magaalada mandheero ee dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato waxaa laga iclaamiyey in berri la tukado salaad roobdoon ah mahad cubeyd cali ayaa ka warramaya dhulka soomaaliyeed ee n f d oo ay waayahanba abaaro ba-an ka jireen marar badanna laga dukaday salaada istisqaha ayaa mar kale waxaa laga iclaamiyey in la dukan doono salaada roobdoonka magaalada mandheero oo dhulkaas ka mid ah ayaa maalinta isniinta oo beritu ah waxaa laga iclaamiyey in la dukan doono salaada roobdoonka mid ka mid ah culimada ku nool mandheera ayaa bulshada muslimiinta u dardaarmay in allaah dembidhaaf la weydiisto isagoona dhanka kale iclaamiyey maalinta la dukanayo salaada roobdoonka
qofkii rabo marka roob inuu halo facalayhi biاlistikfaar waa inuu istikfaarta ku dadaalaa aad i aad u badiya qofkii tamaninaya inuu faqiir lamada ka baxo hani inuu noqdo rabo facalayhi biاlistikfaar ilaah ayaa yidhi wayumdidkum biamwaal wayumdidkum ilaahi wuxuu idin ziyaadinayaa biamwaalin xoolaha idin ziyaadinaya haddaad istikfaarsataan ikhwaani marka istikfaarta waa inaan ku dadaalnaa ogeysiis insha allahu tacaala isniinta haddii ilaahay yidhaahdo roobdoon ayaa jira ilaahay aan barnaynaa ilaahay baryiis lagama quursanaay haddii ilaahay yidhaahdo isniinta insha allahu tacaala isbuulihiina ma jiraan ha la imaado baaraka allahu fiikum roobdoonka si fiican ha loo imaado magaalooyin badan oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya xoogga ku haysato ayaa marar badan waxaa laga dukaday salaada roobdoonka waxaana ka mid ah magaalada gaarisa halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan weerar ciidamo yuhuuda waxyeelo lagu gaarsiiyey ayaa waxauu ka dhacay meel u dhow masjidka barakaysan ee al aqsa wararka inaga soo gaaraya magaalada alqudus oo ka mid ah dhulka falastiiniyiinta ayaa tilmaamaya in weerar keligii duulnimo ah oo qorshaysan uu ka dhacay meel u dhow masjidka barakaysan ee al aqsa kaas oo lagu beegsaday ciidamo yuhuud ah wiil dhallinyaraha oo reer falastiin u dhashay oo hubaysan ayaa rasaas ooda waxa uu kaga qaaday tiro ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa meel u dhow albaabka asalsala oo ka mid ah albaabada u dhow masjidka barakaysan ee al aqsa durbo waxay rasaastu haleeshay afar askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay waxaana goobta ku dhaawacmay afarta askari iyadoo wararka qaarna ay tilmaamayaan amaba sheegayaan in mid ka mid a askartaasi uu u dhintay dhaawac culus oo goobta ku gaaray askarta yuhuudda ee ka badbaaday weerarkan iyo fuliyaha weerarka ayaa rasaas isweydaarsaday iyadoo ugu dambayntiina iyadoo ugu dambayntiina goobta uu ku shiiday wiilka falastiiniga ah warbaahinta maamulka yuhuuddu waxay qaarkood tilmaamaysaa inuu jiro shaksi kale oo ka qayb ahaa weerarka askarta lagu soo qaaday waxaanay sheegtay in qofkaasi uu baxsaday dhacdadan lagu beegsaday ciidamada yuhuudda waxa ay mar kale muujinaysaa dhiiranaanta falastiiniyiinta iyo sida ay dadka muslimiinta ee reer falastiin uga go-an tahay in ay difaacaan muqadasaadka muslimiinta ayna ka hor joogsadaan yuhuudda dhulboobka ah ee xoogga ku haysta dhulka falastiin warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta